xoghayihii hore ee dowladda maraykanka u qaabilsanaa arrimaha qaaradda afrika ninka lagu magacaabo tiber nagi sidoo kale soo noqday safiirka dalka maraykanka u fadhin jiray dalalka etoobiya iyo gaana ayaa dhaliilo xooggan kala dullacay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi tiber nagi ayaa qoraal uu ku soo qoray bartiisa ekis oo horey loo odhan jiray twitter ku eedeeyey wasiir fiqi in uu yahay abaallaabe aanan waxba kala ogayn isagoona ku tilmaamay mid ku candhuufaya weelkii uu wax ku cunay kadib markii fiqi uu hadal dhaliil looqaateen ah oo ku saabsan ciidamada soo duulayaasha ah ee afrikaanta uu ku soo qoray boggiisa gaarka ah ee uu ku leeyahay aaladda facebook warka tiber nagi oo lahjada adag ku qornaa ayaa u dhacayay sida tan ninka lagu magacaabo fiqi waa nin aanan abaal lahayn oo qaniinaya gacanta ka hortaagan kooxaha jihaadiyiinta ah ee doonaya in soomaaliya ay la wareegaan mana ahan in uu wasiir fiqi wax ka sheego xogaga awsam oo horey loo odhan jiray atmis ee har iyo habeen u soo jeeda amnigiisa inuu ciidamadaasi eed u jeediyana waa wax aanan la aqbali karin oo aanan macquul ahayn ayuu qoraalkiisa dhaliisha sii raaciyey tiber nagi kaaliyaha xoghayihii hore ee dowladda maraykanka u qaabilsanaa qaaradda afrika nagi ayaa isweydiiyey su'aal odhanaysa soo lama dhihi karo in madaxda qaar ee ka tirsan xukuumadda villa soomaaliya islamarkaana dhaliilaya ciidamada shisheeye ay iyagu qayb ka yihiin suurad xumaynta ciidamada afrikaanka ah ee duulaanka shisheeye ku jooga soomaaliya hadalkan ka soo yeeray siyaasiga ameerikaanka ah ee tiber nagi ayaa yeeshay hadalhayn ballaaran isagoona dadka qaar ay ku tilmaameen in uu yahay ra'yiga iyo mowqifka dowladdiisa maraykanka ee ku aadan ciidamada shisheeye ee dalka soomaaliya ku sugan kuwaasi oo waddamada reer galbeedka ahi dalkan muslimka ah ku hayaan